magaceyga waa faadumo sharif nuur ibraahim waxaan ahay musharax u taagan kursiga hoose oo m c a waxaan ka taagnaa waadhka madoogaashe ku yaalo lagdera constituency ku yaalo gaarisa county marka challenges badan baan shalay aan la kulme oo dhinaca haday noqoto i e b c iyo officialska meesha ka shaqeynayo challengeka koowaad aan meesha aan kala kulme wuxuu ahaa agentkayga oo loo diida maaragta inay access gareeyaan gudaha inay galaan oo sida ejenyaasha kale ay u shaqeeyaan oo gudaha yaa loo diida taas waa midda koowaad midda labaad waxaa waaye kuwii hataa galeen oo hataa uun intay duruqsadeen galeen bannaankaa loo soo bixiye anima garan kari ujeedada ay dadkaas ay wateen ama wixii meesha markaasayto ka dhacaya markii maanta aan sugana oo la dhehe kuurooyinkii waa la xisaabana meeshii aan dhihi karo waan ugu dad badnaa oo hataa wax baan ka helay waxaa la yidhaha saddex saddex qof bisaa kuu cudaysa marka waxaa waaye inay maaragta meesha uu dhib ka jira oo dhibkaasayto ay aadana ay geysteen aniga maaragta io cad waana arkaa waxaa inay bareer cad ay ahayd marka waxaasaan maaragta aan aniga aan usoo cararay hadda danweyda dadweynaha waxaan ooga baaqayaa aan u sheegayaa kursiga waxaawaye dadka kulliba u tartami karaan example waxaan ka bixinayaa magaaladeena township oo gaarisa waxaa ka taagan dhowr qof oo ajnabi ah waxay maaragta constitutionka kenya ay maaragta ina farayso meelka ay xusayso inaan maaragta meel kasta aad kenya maadaama kenya citizen aate aad kasoo istaagi kartid